ruushka ayaa sheegay inuu furayo wadooyin bini-aadanimo oo laba magaalo oo ukraine ah sida dadka degan loogu ogolaado inay ka baxaan colaadana ay ka baxsadaan warbixin arrinkaasi ku saabsan oo v o eda ay qortay waxaa inoo hayaa ibraahim xasan daandorey afhayeenka wasaaradda difaaca ee ruushka igor kanashenkof ayaa waxa uu yidhi maanta oo bisha maaj ay tahay shan laga bilaabo tobanka subaxnimo dhinaca ruushka waxa uu ku dhawaaqaya xabad joojin iyo furitaanka wadooyinka bini-aadminimada si loogu ogolaado dadka rayidka ah inay ka baxaan maripol iyo balonobakh taasi oo ukrain ay ogolaatay waddada ka timaada maripol waxa ay furnaan doontaa shan saacadood sida ay wasaaraddu ka soo xigatay mas-uuliyiinta magaalada xogeeya arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa sheegay in ciidamada ruushka ay si isa soo taraysa ay u isticmaalayaan habab arxam darro ah gudaha ukraine oo ay ku jiraan dadka rayadka ah hadalkiisana ayaa waxa uu daba socday weerar ruushka uu ku qaaday warshad nucleerka ah ee ukrain oo ah tan ugu weyn ee nouceeda ee yurub taasi oo uu dab ka kacay dhismo ku yaallo xarunta warshadda blinken oo la hadlayay suxufiyiinta jimcihii shalay ka hor inta uusan kula kulmin wasiirada arrimaha dibadda ee midooda yurub brussels ayaa yidhi waxaan si wada jira u wajahaynaa ayaa waxa uu yahay ruushka madaxweyne valadimir putin doorashadiisa dagaal mid aan sabab lahayn oon cudurdaar lahayn dagaal aada u xun oo leh cawaaqib xun waxaa naga go-aan in aynu samayno wax walba oo aan awoodno si aan u joojinno ayuu hadalkiisa ku daray balse waxa uu meesha ka saaray in ukrain lagu soo rogo aag ka caagan duulimaadyada isagoo sheegay in tallaabadaasi ay horseedi karto isku dhac ballaaran waxaa mas-uuliyad ay naga saaran tahay inaan hubinno in dagaalka uusan dhaafin ukrain aagga duulimaadka ka caagana waxa uu horseedi karayaa dagaal buuxa oo yuruba ayuu yidhi blinken kulanka brussels ayaa imanaya kadib markii ukrain ay ku eedeysay ruushka duqayn iyo dab ka kacay warshadeeda nucleerka ah ka hor inta aysan la wareegin waxaana ay ku taalaa enerhodar ee koonfur bari ee dalkaasi ukrain kormeerka nucleerka ee ukrain ayaa sheegay in wax shucaac ah uusan ka soo dareerin kana bixin warshadda shaqaalahana ay sii wadeen inay si badbaado leh ay uga shaqeeyaan xarunta dabdemiska ayaa waxa uu ku guulaystay in ay xakameeyaan dabka sida ay sheegeen saraakiisha ukrain golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa jimcihii yeeshay kulan deg deg ah oo ay kaga hadleen weerarkaasi kadib codsi uga yimid dalalka u k faransiiska ireland norway iyo albania aad ayuu mahadsan yahay dandore